إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا asalaamu calaykum dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah sarkaal kenyaan howlgab ah ayaa buug ka qoray dhibaatooyinkii uu kula kulmay duulaanka ay ciidankooda ku joogaan soomaaliya khasaare kala duwan ayaa ka dhashay shil ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya warbixin la baahiyey ayaa shaaca ka qaaday in dowladda etoobiya ay qarka u saaran tahay inay burburto askar ka soo goosatay maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee baay dowro diini ah ayaa degmada saakow loogu soo xiray ganacsatada magaaladaas alkataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaalka weerarkii cagmarinta ahaa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa lix iyo labaatanka dulxija kun afar boqol afartan iyo lix kuna beegan kow iyo labaatanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka intaasi waxay ahaayeen qodobada warkayaga kuwooda ugu doorka roon iminkana ku soo dhowaada iyagoo faahfaahsan sarkaal kenyaan howlgab ah ayaa buug ka qoray dhibaatooyinkii uu kula kulmay duulaanka ay ciidankooda ku joogaan soomaaliya soomaaliya codadka jiidda hore waa xasuus qorka sarkaal howlgab ah oo ka tirsan ciidanka dowladda kenya kaas oo uu uga hadlayo qisada dagaal qaatay muddo ka badan toban sano oo ay ciidamada kenya duulaan ku joogaan soomaaliya buuggan oo uu qoray korneel lagu magacaabo joseph molowa ayuu diiradda ku saarayaa dagaalka ciidanka k d f ay soomaaliya ka galeen tan iyo sannadkii labada kun koob iyo tobankii xilligaas oo ay dalka duulaan ku soo galeen iyaga oo soo qaaday howlgal militari oo ay ugu magac dareen linda inji kornel joseph molowa ayaana ka sheekeynaya maalmihii iyo habeenadii madoobaa ee uu ku soo qaatay xeryaha militari ee ay kaga sugan yihiin gobolka jubbada hoose muddadii sannadada ahayd ee uu soomaaliya ka howlgelayay ayuu sheegay in uu wajahay xaalado adag heer uu gaaray in uu ku fikiro isdaldalaad jahawareer iyo cudurro nafsi ah oo uu ka qaaday weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada ciidanka kenya awgeed wuxuu sheegay inuu saddex howlgallo ah ka sameeyey dalka soomaaliya isagoona shacabkiisa la wadaagaya saamaynta maskaxeed ee uu dagaalka ku reebay islamarkaana xusay in qof walba uusan iloobi karin falalkii uu geystay howlgalkii iigu horreeyey ee goobta dagaalka ayaa i saamaysay si gaar ah wax baa si qarsoodi ah uga socday gudaha maskaxdayda wuxuu ahaa weerar kamiin ah oo ay noo dhigeen al-shabaab waxaana riday rasaas aad u badan ayuu yidhi sargaalkan howlgabka ah sargaalkan kenyaanka ah ayaa isaga oo ka sii hadlaya xasuusta dagaalkii soomaaliya waxa uu qirayaa inuu la tacaalay cudur maskaxeed kadib markuu ku soo laabtay dalka wuxuu k d f ku biiray sannadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo lixdii isaga oo markii uu ka fadhiistay ay ka sii dartay xaaladiisa kadib markii in badan oo ka mid ah saaxiibadiisa lagu dilay gudaha soomaaliya mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee dagaalkan kala kulanno waa caajis waxaa jirta wakhti dheer oo aan waxba la qabanayn markaas ayaannu hadal isku maaweelinaa markii aad ku soo laabato howlgalkii dagaal oo aad ku noqoto deegaankaaga hore waxaad dareemaysaa in aad lumisay qayb ka mid ah naftaada halyeyga militarigu wuxuu isku arkaa mid keligiis ah wareersan islamarkaana murugaysan wuxuu waayaa saaxiibadiisa dagaalka waxqabadka wakhtiga nabadda wax kama tarayaan baahidiisa gudaha wuxuuna la kulmaa niyad jab baahsan ayuu sii raaciyey hadalkiisa wuxuu intaas ku daray askartii dagaalka ka soo laabatay waxay si toos ah u arkeen dhimashada laga yaabay in saaxiibadooda la dilay mararka qaarna dad rayid ah waxay arkeen waxyaabo dad yar arkeen sidaas darteed cid si buuxda u fahmaysa ma jirto wuxuu arrinta ku xajisadaa qalbigiisa waayo la wadaagideyda qof rayid ah ama qaraabo ah oo aan halkaas joogin ma aha mid xigmad leh qofka keliya ee fahmi kara waa askari kale oo dagaal soo maray korneylkan wuxuu sheegay inuu bilaabay inuu si xad dhaaf ah u cabo daroogada isagoo ku sugan nakuru si uu uga takhalluso xanuunka maskaxeed wuxuu noqday qof gacanqaad badan wuxuuna mar la dagaalamay dad fadhiyey meel lagu cabo daroogada dagaalkaas wuxuu ka dhashay su-aal uu qof ka mid ah weydiiyey taas oo ahayd ma cid baad ku dishay soomaaliya wuxuu dhaawac ka soo gaaray gacanta bidix iyo dhegtiisa bidix oo maqalka ayuu waayey kadib markii isbitaalka laga saaray waxaa loo gudbiyey dhakhtar dhimirka ah oo ka tirsan k d f wuxuu la yeeshay kulamo kala duwan wuxuu u sheegay dhakhtarka inuu lahaa riyooyin argagax leh hurdada dhibaato ku qabay mararka qaarna ku fakaro inuu isdaldalo wuxuu dareemayey inuu keligiis yahay markii dhakhtarka dhimirka uu ogaaday inuu isbedelayo waxaa laga sii daayey cisbitaalka inkastoo uu sheegay in sarkaalkan dareemayey inuu weli dhiban yahay inkastoo aan ka adkaaday mashaakilkii nafsaaniga ahaa ee soomaaliya iiga yimid haddana taasi keliya ma aysan igu filnayn si aan uga mid noqdo bulshada ayuu sii raaciyey hadalkiisa sarkaalkan howlgabka kenyaanka ah ayaa hadda waxa uu yahay agaasime shirkad amni oo gaar loo leeyahay cilmi nafsi yaqaan la taliyana ah taas oo ay u sii dheer tahay inuu qoraa yahay wuxuu ku qoray buuggiisa in dagaalkii soomaaliya uu k d f baray wax badan oo aysan aqoonin isaga oo leh waa in al-shabaab aan middaas uga mahadcelinnaa sheekadani waa qayb yar oo ka mid ah dhibaatooyinka ciidanka kenya ka soo wajahay dagaalka soomaaliya marka laga soo tago saamaynta shakhsiga ah wuxuu sidoo kale duulaankan saamayn xooggan ku reebay xaaladda amni iyo midka dhaqaale ee dalka oo xukuumadda nairobi waxay guratay midhaha qaraar ee ay ka dhaxashay duulaankeeda soomaaliya waxaana gudaha dalkeeda ka dhacay weeraro laayaan ah oo ay fuliyeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare kala duwan ayaa ka dhashay shil ka dhacay duleedka magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa ka warramaya cadnaan xaaji muxsin maalintii shalay waxaa deegaanka carbiska ee duleedka magaalada muqdisho ka dhacay shil gaari oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan toban ruux shilkan ayaa waxaa inta la xaqiijiyey ku dhintay afar ruux halka dhaawacyadana lasoo tabinayo in ay ka badan yihiin toban qof labo gaari oo ka kala yimid muqdisho iyo afgooye ayaa galay shilkan waxaana muuqaalo laga soo duubay ay muujinayeen khasaaraha culus ee uu shilku geystay laamigan dheer ee isku xira muqdisho iyo afgooye ayaa waxaa marar badan sidan oo kale laga soo wariyey shilal gaari waxaana ugu wacan xawaaraha gawaarida isticmaasha laamigan iyo sidoo kale laamigan oo aan lahayn tuurinta loogu yeero askari jiifa oo loogu talagalay in wadayaasha gawaarida ay ku hakadaan warbixin la baahiyey ayaa shaaca ka qaaday in dowladda itoobiya ay qarka u saaran tahay inay burburto waxaa faahfaahin ku aadan sii ambaqaadaya cabdulqaaliq macalin cabdiweli machad lagu magacaabo dhaqaalaha iyo nabadda adduunka ayaa warbixin uu soo saaray waxa uu ku sheegay in dalal badan oo ku yaala afrika kana mid tahay itoobiya ay qarka u saaran yihiin in ay burburaan wadamada ugu xasaradaha badan ee afrika ayay warbixintu ku sheegtay in ay yihiin itoobiya suudaan koonfurta suudaan iyo jamhuuriyadda dimuquraadiga ee kongo itoobiya oo ay si gaar ah u xustay warbixinta ayay sheegtay inuu yahay dal ay ka holcayaan dagaalo culus dowladda dalkaasina ay iminka qarka u saaran tahay in ay burburto sidoo kale waxaa warbixinta lagu sheegay in dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka itoobiya ay ku barakaceen boqolaal qof oo rayid ah halka ay kumanaan kalena u dhinteen macluul daran oo soo wajahday islamarkaana sababtay dagaalada ka socda dalkaasi wargeysyada adduunka iyo warqorayaasha caalamka waxay maalmahanba hadalhayeen dagaalada ka socda dalka itoobiya ee u dhexeeya itoobiya iyo maleeshiyaadka hubaysan ee ka jira dalkaasi iyadoona itoobiya ay wajahayso coleysyo aad u daran oo kaga imaanaya maleeshiyaadkaasi hubaysan islamarkaana maalin weliba weeraro kulaaya ciidamada itoobiya ee ku sugan deegaano iyo degmooyin ka tirsan dalkaasi askar ka soo goosatay maamulka la baxay koonfur galbeed ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee baay waxaa faahfaahinta warkan inoo eegaya mubaarak cumar mubaarak waxaa degmada buulufulay oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay lagu soo bandhigay askar kasoo goostay maamulka la baxay koonfur galbeed askartan oo tiradoodu ahayd saddex askari ayaa waxay ka tirsanaayeen ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ee jooga degmooyinka ka heystaan gobolka baay askartaani soo dhiibtay waxaa lagu kala magacaabaa cabdiraxmaan keerow xasan faysal maxamed aadan iyo cali maxamed xasan waxayna ka warbixiyeen qaabkay ugu biireen ciidankan iyo waxyaabaha ay ugu soo tegeen bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magahay cali maxamed xasan maadey idan ka tirsanaay koonfur galbeed daraawiishtii ka tirsanaay baydhawo karaahi aad baydhawo leh haddana katabay dumansan tababaraa qaadaa siyad biloodaa qaada siyad biloodaa qaaday maywaha meel raayis hadda maashaalla geega hadda maywaha meel raayis ee milisitu maywaha gaale amaare da tobaraasi oo ajinabi oo amaare gaale da tobaraasi maywaha anta idiyid gaanfurunga laasiinka dhawaaya magacayga waxaa la yidhaha faysal maxamed aadan waxaan ka raacay gobolka baay baydhabo tagay meel la yidhahda bardaale niyow meesha wax dhaqan la yidhahda mi ma jiran wax oo masaakiinta xadgudub iyo wax liifgaraac iyo shacabka la dhibaateynayo wax saas ama wax sharci la yidhahda meesha waxba kama jiraan cabdiraxmaan keero xasan isaaq shan bilood ama lala jari waana miilmo la socdaana miiloleysku fidhiyay shanta bilood maxay karoogayada dhaganjo ka hadayreed madii etoobiyaan walaalado walaalaasan aragayaa dhaganjo ba ka haday shacabka la dhibaateyo ridana siyaanaha ka babo waaysanayma shanta bilood maxaa ka deeri lahayn askartan ayaa fariin u diray askarta kale ee saaxiibadooda ah ee weli ka barbar dagaalamay safka shisheeyaha mesin arlaa isin baalay mana anti aydaydan wallahi meerlaa intii ma meela rais meelasito ma isinka dillay wala isan dhimadaasan wala kaalmaysi wala rais dingan dhimadayd waleedan dhimadayd masiijiidi walka dilaayad daad dilaayad dhig musunga galaayad meela rais lanka waleedan dilaayad mesh ad walki waleelkiin dilaay meshidi maaha meela rais meekaarlaay asaabt meerlaay noo dambean meela rais ilaahay aan noqdo laay maaha meela rais koyarlaynadawanti dhibaatadaasito meelasito oo adan waleedan dhimatay aa karan maaha laakiin su-aala oo adoor hooraso meelaraas waleedan dhimatay ningayna salaad walba ad laakiin gudiya oo ilaahay meelaraas gaabidayn ilaahay ku furatay oo maykaarlaay hanagoyaas towbashaarlaay maaha wallaahi niyow dhallinyarada horta waxaan u sheegayaa cid allaale ciddii meesha ku jirta inuu ilaahay meesha ka soo bixiyo nolosha maanta ay ku jiraan waxawaaye nolosha hadda maanta ani aan ku jira waxawaaye isku mid maahan tii horaan ku jiraayo si kastaba askartan is soo dhiibta ayaa ka mid noqonaya askar iyo saraakiil hore isugu soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo isaga soo baxay safka dowladda federaalk iyo maamulada shisheeyaha ku daaban dowro diini ah ayaa degmada saakow lagu soo xiray ganacsatada ku dhaqan magaaladaas waa kan maxamed muudey abuumuslim oo inoo faahfaahinaya maktabka dacwada degmada saakow ayaa dowro u soo gebagabeeyey dumarka ganacsatada ee degmada saakow qaybahooda kala duwan iyada oona ay soconaysay dowradani muddo afar maalmood dumarka ka faa'iidaysay dowradani diiniga ah waxay gaarayeen siddeetan iyo shan haween dowradani ayaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada saako inta ay soconaysay dowradani diiniga ahayd waxaa lagu qaatay duruus kala duwan gunaanadka xafladda lagu soo xirayay dowladda waxaa ka soo qaybgalay culamodiin aqoon-yahano iyo martisharaf kale ugu horeyn munaasabadda xiritaanka dowladda waxaa ka hadlay sheekh aburuqiya kaas oo ka hadlay qur-aanka
alistimaacu walinsaat qur-aanka in la dhegaysto imtixaankan haystaaye waxaa ka mid ah adaacaddaa soo galay gabadha adaacad waa u sheedan tahay qur-aan ay akhrinaysaa shu-un kaleetana waa ku jirnaa qur-aan saas looguma talagalay sidoo kalena waxaa isna madasha ka hadlay nabadoon cabdulaahi ansaari walaalayaal si aad og tihiin dunidan aan ku noolnahay silaac baa ka socda lagdan baa ka socda lagdankaas wuxuu u dhexeeyaa xaq iyo baadil wuxuu u dhexeeyaa kiniisadda iyo masaajid wuxuu u dhexeeyaa kitaabkaas qur-aankood adigu dhabta ku haysata iyo baybalku u dhexeeya waxaa naloola dirirahayoo naloo kusoo duulahayna waa inaad baybalka dhabta ku qaadato xijaabkana adig in la mintidaa la rabaa in la mintidaa la rabaa xiritaanka kadib waxaan wax ka weydiinay dumarkii ka faa'iidaystay muddadii ay soconaysay dowladani diiniga ahayd casharada ay ku qaateen waxaan ka mid ahay ganacsatada degmada saako waxaa naloo soo gebagabeeyey dowro noo socotay muddo afar beri ah maktabka dacwada ayaa noo soo gebagabeeyey dowrada waxaa lagu qaatay as-salaad waxaa kaloo ka mid ah xusnu khuluq dabeecadda wanaagsan waxaa kaloo ka mid ah oo waxyaalihii naloogu soo gebagabeeyey ka mid ah axkaamul xijaab gabdhaha muslimaadka xijaabka inay sida waajibka sharciga ee u qaataan may ku mid ah ganacsatada degmada saakow waynahneen gabagabaay dowro afar bernayn socotay dowradaas oo ku saabsanayti xijaabka sida sharciga antaliin qaadada akhlaaqda wanaagsan salaada may haytay qur-aanka inti safayliin barada dowradaasay eed eeda agmahadiina alxamdulilah maktabka degmada saakownin qobdi maktabka dacwada degmada saakow dowraadka uu qabanayo waa mid lagu horumarinayo wacyiga bulshada muslimiinta ee degmada saakow wilaayada islaamiga ah
alkataa'ib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaalka weerarkii cagmarinta ahaa ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen deegaanka wargaadhi ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa faahfaahin ku aadan qodobkaas inoo haya yaasir cabdalla
هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماؤنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
waa muuqaal la daaban karo qadar toban daqiiqo ah kaasoo yaalkataayib al akhbaariya kusoo bandhigayso weerarkii cagmarinta ahaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugnaa deegaanka wargaadhi oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ka hor intaysan kamirad alkataayib ku geynin meedaankii lagu diriray waxa uu isdaarka kuusoo bandhigayaa muuqaalo qalbitaabad leh oo soo bandhigaya gumaadka wuxuushnimada ee uu maamulka gumaysiga yahuudda ka wado marinka khaza muuqaalada oo ahaa kuwa aan indhaha loo dhammaystiri karin ayaa waxa ay bannaanka soo dhigayaan heerkay gaarsiisan tahay waxshiyadda kayaanka sahyuuniga ah taasoo aan kala reebin caruur roole haween iyo rag intaba isdaarka ayaa lagu muujinaya in mujaahidiinta ka halgamaya geeska afrika aysan ka dahsooneyn gumaadka foosha xun ee uu maamulka yahuudda ka wado marinka khaza waxaa muuqaalka kasoo muuqanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wata boorar lagu xardhay halkudhegyo lagu garab istaagayo ehelkeena khaza sheekh mahad warsame oo abdiraxmaan oo ka tirsan hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kasoo muuqanaya isdaarka ayaa sheegaya in ahdaafta ay u dagaalamayaan ay ugu horeyso xureynta muqadasaadka muslimiinta ee falastiin walaalahayna reer falastiin waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada ay kala kulmayaan gaalada waxaan leennahay ku sabra hudlaaminta iyo garbaduubka ay idiin xidheen xukuumadda gaaloraacyada ah ee idinku xeedhan annaguna haddaan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadafka aan u dagaalamayno halkan bariga afrika waxaa qayb ka ah xoraynta muqadasaadka muslimiinta ee falastiin allaah baan ku dhaartaye maanta meel aan idiin soo marnay haddii aan heli lahayn raggaa hortayda fadhiya ee maanta qalin jebinaya iyo kumannaan kale oo huquurta ku jira dhankiinna ayaan soo aadin lahayn
intaasi kadib waxa uu isdaarku ku geynayaa fagaarihii dagaalkii xoogganaa ee deegaanka wargaadhi oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kaas oo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka والنور كشمس أشرقت ظل من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أبشروا أرسل الفجر السلام
sidaba looga bartay ciidamada dowladda federaalka waxa ay kaamirad alkataayib soo qabanaysaa firxad wadajir ah oo ay sameynayaan askartii lagu weeraray deegaanka wargaadhi waxaadna arki kartaa iyadoo mid mid loo tooganayo
قال يا جند البيارق سراكم بالفحار كونوا برقا وصواعق وارشقوهم بالسهام
dagaal iyo dirin aan waxba la isku reeban kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si buuxda ula wareegay saldhigyadii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka kadib markii ay kasoo tillaabeen meedadka ciidankii halkaasi ku sugnaa oo ay qaarkood la dultegayo iyagoo dhaawacyo ah
هو إن جاء إلي قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا هو إن جاء إلي قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا نجوت إن نجا
qeybaha dambe muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacanta ku dhigaya gaadiid hub iyo saanad ciidan kuwaasoo ay ka carareen askartii dowladda federaalk ee lagu weeraray deegaanka wargaadhi
فيه يعلم كل جاحد أننا أسد البقاع فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم
dhegaystayaal warka fiidnimo oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waanaga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu